haddii aan waxay markaa ka taataato sanduuqa siduu ku yimi sideedaba lacagaha waddan soo gaara amba dawlad soo gaara ee dabad ka soo gaara amba waa dayn amba waa deeq hadday deeq yihiin amba waa deeq toosa waa bilateral aid baa la yidhaahdaa amba waa deeq dadban oo cid kale soo marta amba indirect baa la yidhahdaa amba waa deeq ka timaada sanduuq waa saddexdaas intii ka horreysay sanduuqan innaga deeqaheenu waxay ahaayeen ee laynoo soo mariyo hay-adaha samafalka caalamiga amba laynoo soo mariyo hay-adaha jiblaadda qurumaha ka dhexaysa maadaama deeq toos oo baylaterali aanay jirin markaa deeqdii dadbadan waxa ku soo biiray sanduuqan somaliland trust fund somaliland development fund ayaa kusoo biiray sanduuqa waxaa iska kaashaday dowladda ingiriiska iyo dowladda denmark iminkana waxaa kusoo biiray dowladda norway lacagtaa waxaa loogu talagalay in la isticmaalo muddo afar sanadooda saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka ilaa lix iyo tobanka sanduuqa guud ahaan lacagta ku jirtaa waxa weeye waa sagaal iyo konton milyan oo doolar afar iyo soddon milyan oo doolar qiyaastii waxaa bixiyey dowladda ingiriiska labaatan milyan waxaa bixiyey qolada denmark ilaa shan milyanna waxaa bixisay qolada norway sanadkan aynu ku jiro insha allah waxaan rajaynaynaa in la isticmaalo wixii sanadkii hore ka hadhay iyo wixii sanadkan loo qoondeeyeyba sanduuqa lacagtiisa sida loo isticmaalaa waxay martaa nidaam bay leedahay nidaamkaas wuxuu ka bilowdaa horta sanduuqan wuxuu kaga wuxuu kaga duwan yahay deeraha dadban ee layna siiyo inagaa layna siiyey ikhtiyaarka waxaynu ku samaynayna inaga waxa layna lacag baa layna siinayaa sanduuq baa meel layna dhigayaa idinku doorta waxaad doonaysaan lacagtaana ku samaysaan marka siaynu u doorno nidaam baa la sameeyey nidaamkaas wuxuu ka bilowdaa national planning commissionka guddi baa jirta la national planning commission oo wasiiro u badan oo qorshaha he qorshe qarana guddidaas ayaa go-aamisa maxaa meelaha inoo mudan ee aynu u baahanay sanad walbaba inuu lacagta sanduuqa laynoogu talagalay aynu ku isticmaalno guddidaas waxay raacdaa habka qorshaheena qaran qorshaheena qaran si aa ogtiinba wuxuu leeyahay shan tiir buu leeyahay waa tiirka maamulka iyo tiirka bulshada iyo tiirka dhaqaalaha iyo tiirka kaabayaasha iyo tiirka deegaanka shantaa tiir buu leeyahay marka iga go-aamiya tiirka mar walba ama labada tiir ama saddex tiire inoo mudan sanad walbaba dabeedna tiir waliba wuxuu leeyahay qaybu leeyahay ama waaxu leeyahay ama sectoris buu leeyahay tiirka dhaqaalahoo kale waxaa hoos imanaya wasaaradda beeraha wasaaradda xoolaha wasaaradda kalluunka wasaaradda ganacsiga kuwaas baa hoos imanaya dabeedna marka tiirka iyagu markaa ay qeexaan inoo mudan waaxaha ka hooseeyana way qeexaan dabeedna waax walba wasaaradda ay khusayso ka soo qaad wasaaradda beerahoo kale ayaa markaa laga dalbadaa inay soo qadinto mashaariicdeeda say u kala mudan yihiin sanadkii la soo dhaafay wasaarad walba waxaa la weydiistay inay saddex mashruuc oo mudan ay soo qadinto siday u kala horeeyaan dabeedna kii ugu horreeyey ayaa loo maalgeliyey sanadkiina soo dhaafay waxaa la go-aansaday in la maalgeliyo oo loo arkay inay mudan yihiin beeraha xoolaha biyaha deegaanka iyo waddooyinka shantaa qeybo ayaa loo arkay inay mudan yihiin lacagta markaa kan hore ay ahayd in la isticmaalo mashaariicii ka hore loogu talagalay waxay ahayd koob iyo toban milyan iyo toddoba boqol iyo soddon kun bay noqotay mashaariicdu marka ay soo qadimaan wasaaradu la cayimay waxay yimaadaan guddi wadajira joint steering committee guddi la yidhaahdo guddidaas ayaa markaa eegta mashaariicda la soo qadimay kharashka ku baxaya kharashka loogu talagalay haddii kharashka lasoo dalbaday uu ka badan yahay kii loogu talagalay markaa iyaga ku celiya amba yidhahdaa mashaariicdaha lasoo yareeyo intaas ayuunba maanta maalgelin karaa iyagaa markaa ansixiya amba abuufgareeya dabeedna iyaga markuu dhaafo waxaa loo gudbiyaa fund managerka amba kimbeniga loo xilsaaray inuu isagu lacagta gacanta ku hayo oo maamulo dabeedna kimbenigaas baa markaa isagu ciddii dhaqan gelinaysay mashaariicda hadday tahay kambeni hadday tahay hay-ad samafalaba amba hadday tahay hay-ad jimcada horumarka dhexaysaba isagaa qora siday markaa u fuliyaan markan haddaynu dalbano ceel innaka ceelka lacagtiisa layna siin maayo ceelkii baa layna siinaya kambenigaasana markaa dalbanaayo ciddii ceelkii loo qodi lahayd ina jacayl baa farta bay naga saaray waxay yeeli jirta mashaariic kaloo runtii taankeera dambaysay oo guddidu isla garatay in iyada laftigeeda la maalgeliyo laga maalgeliyo sanduuqa lana hordhigay national planning commissionka waxaa mashaariicda ka mid ah feasibility study laga sameeyo waddada xeerigaabo iyo berbera iyo biyaha laantacaanood iyo sidii loo samayn lahaa land reform loo samayn lahaa iyo laftigeeda mashruuc ku saabsan kalluumaysiga iyo mashaariic xagga biyaha iyo waxbarashada iyo maxaan idhahdaa iyo caafimaadka oo aan jecela in laga sameeyo gaar ahaan sool iyo senaag wada markaa sanduuqu saas ayuu u shaqeeyaa sidaas baana idinku soo qadinay sanadkan wixii loogu talagalay in lagu isticmaalo sanadkan guud ahaan waxaan rajeynay maadaama kal hore ay suurta ay loo suurta gelin in lacagtii loogu talagalay la wada isticmaalo sanadkan insha allah waxaan rajeynaynaa inaanu isticmaalo lacagtii loogu talagalay kal hore iyo lacagtii loogu talagalay sanadkan oo noqonaysa ilaa sideed iyo soddon milyan waa national development blankka tiirka maamulka ee deexaya waxyaabaha loo baahan yahay dhinaca horumarka baarlamanka oo ay ka mid tahay matalan tusaale baahida loo qabo in xubnaha baarlamanka yacniga lagu maalgeliyo oo loo saamaxo inay ku noqdaan meelihii laga soo doortay si dadkii soo doortay ay had iyo jeer uga warhayaan ula kulmaan mashaariicda sidii ku jirtaa qorshaha laakiin kan sanduuqa inooguma jirto oo sanduuqa sanad walbaba wixii aynu ku qabsanayno shir gooniyaa laga geliyaa dabna saas baa maxay lahday loo dooranayaa marka wixii aynu ku qabsan lahayn sanadkan twenty four day insha allah mar dhubay guddida national planning commissionku ay shirka geli doonaan haddii markaa waxyaabaha mudan ay noqoto ay kusoo lagu soo daro taakulaynta baarlamanka markaasay noqonaysa wixii kasoo baxay mashaariicda kasoo baxda si markaa laga lagu dhaqan geliyo